rofesor yaxye caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegay in dowladda imaaraadka carabta tahay cadowga koowaad ee soomaaliya wuxuu tilmaamay inay ka mid tahay imaaraadka dowladaha loo adeegsado burburinta ka socota qaybo ka mid ah caalamka islaamka sida suudaan naijer iyo dalal kale wuxuu intaa ku daray in dowladda federaalka aanay lahayn awood ay isku hortaagto damaca imaaraadka carabta imaaraadkuna meelo badan lugaha kula jiraane aniga waxaa u arkaa cadow koowaad ay leeyihiin safaaradooda maraa laga wacaantegey xoogaa siyaasada aada uga muran adiga ekonomista noo soo diyaari meelaha aan ka wada qabsan karno kalluumaysiga beerayo xoolaha saddexaas aytamo oo ii darsado waxa aan ka hadlayna ma ahayn imaaraadku anaga keliya maaha suudaana aragta waxa ka socda maali wadamo badan oo layidhi waa la burburinaa waxyaabaha loo adeegsaday imaaraadku qaybay ka taha mar waxay ku leeyiin dowladda imaaraadka anaga ma ahana shirkado waayo d b g shirkado waayo dahabka ugu badan yaa qudo yaa qaadanaya intaasoo sano iyada iyada lafteeda kabar waa shirkado oo imaaraati ah oo shirkado kaleo haddayna aada uga sii hadlo maraba magacyadooda lawada yaqaana kasii hoos shaqaynaayo oo wadamo kale ah meeshaas marka labada dhinacba hadda waxay is leeyihiin somaliland la jirta mucaaradkeedana waa la jiraan marka bolosi saasoo layska yaqaan oo imaaraadku ay isticmaalaan dowladdu inay go-aan adag ka qaadato dowladdiina ma qaadan karto waxadaraqaa uga socdo imaarada waa khaldantee bax ma dhihi karaa hal maalin imaaraadka carabta ayaa waayadii u dambaysay sii laba jibaaray damaciisa soomaaliya ee ku aadan boobka khayraadka ceegaaga mandiqadda isagoo galaangal siyaasadeed oo xooggan ku leh dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ka jira dalka iminkana gacanta ku haya ilaha ugu muhiimsan dalka sida dekedaha somalilan puntland iyo muqdisho waxaa xusid mudan in kol sii horaysay dowladda imaaraadka isku dayday damaceeda qaadashada jasiiradda ugu weyn soomaaliya ee suqdara oo ka kooban afar jasiiradood oo ku taalla halka kala qaybisa labada badood ee istiraatiijiga ah oo ah badda cas iyo badweynta hindiya islamarkaana u dhow xeebta gobolka bari ee uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay puntland isku soo wada duubo dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya in imaaraadku ayba xasan sheekh kala wareegeen hogaaminta maamulkiisa iyo guud ahaan dalka iyagoo tilmaamay in xasan isagoo furimaha jira ay imaaraadka farta ugu yeerayaan sidaba dhacday maalmihii lasoo dhaafay oo la arkay mar uu ku sugnaa gobollada dhexe uu muqdisho ugu yeeray dhaxal sugaha imaaraadka sheekh shaqbood nahyaan al nahyaan taasoo dhalisay in isludirbadiiba xasan sheekh uu keligii diyaarad ka soo raaco moqokori isagoona halkaa uga soo tegay xubnihii kale ee igu sawirta kula wehlinayay gobolka hiiraan